madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle maxamed cabdi waare weheliyaan xubno ka mid a gulhiisa wasiirada iyo maamulka gobolka hiiraan ayaa kulan la qaatay maqaadiirta ku howlan diyaarinta xarunta loogu talagalay in lagu karantiilo dadka looga shakiyo cudurka coronavirus taasoo laga dhex dhisay garoonka kubadda cagta laqanye ee magaalada baladweyne iyadoo kulanka looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa baayaha ka jira xarunta si loogula tacaalo dadka qaba cudurka coronavirus doctor cabduqaadir jibaax iidloo ka mid a dhakhaatiirta ku howlan diyaarinta xarunta karantiilka baladweyne ayaa sheegay in weli ay wadaan qalabaynta xarunta islamarkaana saacadaha soo socda la keeni doono qalabka lagu ogaado cudurka coronavirus maanta waxaan ku sugannahay xaruntii loogu talagalay covid nineteen magaalada beledweyne waxaan aan soo maxaa la yidhaahdaa soo bandhigaynaa furitaankii magaalada iyo xaruntii runtii koobaha sida aa la socotaan waa cudur aafeeyey adduunka oo dhan cillado jira awgood magaaladan beledweyne fatahaado iyo brobleemo jira awgood maanta waxaa noo suuro galay inaan aan maxaa la yidhaahdaa aan furitaankii halkaan aan ka bilaabno nagala soo qayb galo madaxweynaha hirshabeelle iyo guddoomiyihii gobolka waxyaabo badan oo noo qabsoomana waa jiraan oo ah baraarujintii caafimaadka iyo xaruntii dadka la dhigayay waxyaabo badan oo aan noo qabsoominna waa jiraan oo sidii maxaa la yidhahdaa testigii la qaadayay iyo waxyaabo badan oo aan filayno oo ah oxygenadii iyo ventilationkii oo runtii saacadaha ugu horeeya na soo gaarayaan taasna waxaan aan kala maxaaratay ka wada hadlaynaa w h o gudoomiyaha gobolka hiiraan cali dayto cusmaan ayaa sheegay in duuti badan lagu bixiyay xarunta balse weli ay jirto baahi loo qabo helitaanka qalabka lagu ogaado cudurka iyo daawooyin madaxweynaha iyo golaha wasiirada qaybo ka mida oo amisomta iyo arrimo badan oo xagga security-ga iyo maxaanku iraadayey huseeya iyo sidii ilaa u n ta xitaa aan rabnay sidii maaragtay magaalada haddii maaragtay broblem badanaa ka jira wasaq badanaa taale biyo iyo bulaacdana waa ku jiraan sidii marka biyaha looga jiidi lahaa loona loona buufi lahaa arrimo badanoo noocaasa ayaa socodkeenu ahaa maanta wareegga magaalada haddaan tan usoo daadego in muddaaba waxaan ku taamaynay ama yani ujeedkeenu ahaa in aan helno xarun xanuunkan adduunka aafeeyey bal qofkii laga shikiyo meel lagu karantiilo ama la keeno oo dee lagu soo hagaajiyo meesha haddaan magaalada kormeerno meel walbaan tagna halkan ayaa ugu habboonaatay waxaan u mahad celinayaa dadkii ka shaqeeyey rag dhallinyaro ah oo dhakhaatiiru ku jirto oo ganacsato ku jirto ayaa ka shaqeeyey arrintan oo aan ka codsanay inay ka shaqeeyaan way ka shaqeeyeen runtii hoolal badanay dayactireen maxaanku meeshan baaba ay ahayd oo maaragtay koronto ma lahayn biyo ma lahayn waxba may lahayn waana meel hadda kasoo fog magaaladii oo aan dhihi karno yani intii kale waa ka xayiran tahay ujeedka nuxurkuna waxa uu yahay de ilaahay baa wax badbaadi kara laakiin bal in laga laga yar xayiro qofkii xanuunkaas lagu togo nuxurka ujeedku waa intaas in kasta oo hadda agabka caafimaadkoona soo gaar unagu yaryahay runtii aada u yaryahay laakiin haddana waxa aada haysato waxaa la yidhi tabar baa la guuraa mase taako taaka inta leegaa doonto lama oge waa in tabartaada aada dhaqaaqdo hadba intay tabarteenu tahay ayaan dhaqaaqi doonaa maantana waxaan si toosa aan hadda isugu nimid ama aan u daahfuraynaa in xaruntii lagu karantiili lahaa ciddii xanuunkaa lagu togo waxaan u asteynay inay halkan tahay dhakhaatiirtiina de kulli way joogaan waxaa garabkayga taagan waa doctor john kuwo badan oo kalena way joogaan oo dhakhaatiirtii ah marka waxaan leenahay de allaha sahlo horta marka hore caafimaadka allah bixiye ilaahay ha sahlo marka labaadna dadkii dadaalkaa sameeyana waa u mahad celinaynaa waxa dhiman oo aan isleenahay hadda inay ka dhiman yihiin in badan aan ognaana meel kasta iyo dadaal kasta oo aan u mari karno waa u maraynaa insha allah haddii alla idmo xarunta loogu talagalay in lagu karantiilo dadka looga sheekeeya inay qabaan cudurka coronavirus ee beled buna ayaa hadda lahayn sariiro qalabka neefta siiya dadka naqaska uu ku dhago iyo qalabkii lagu ogaan lahaa in qofka uu qabo cudurka coronavirus